asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinta murtada maanta ee sida qodada dheer looga soo dhex baadho afka hooyo waxaana xubinta murtada maanta ee laga yaabo inay qaybo ka midu noqon karaan nooca loo yaqaano baydariga waxaana xubinta murtada maanta ee qaybo kale oo ka mid a aan dhihi karno waaba far toogtaba tug kaleento iyo qaybo kale ama muuqaalo kale oo kaaga soo dhexbahaya xubinta murtida maanta ayaa waxa ay yihiin kuwa loo yaqaano gantooyga ee aan yoolkooda siigin kuwo kale ayaa waxay yihiin nooca la yidhaahdo haddii ilaahay idmahayo juuq maqalka ama shanqadh eegga loo yaqaano kuwaasoo ah kuwo kuu bixinhaya tilmaamo dahsoon ama dedan waxaana xubinta murtida maanta ee dhinac kaste oo aad ka eegto aad dhihi karto dadkii alifay ama matelay ama soo saaray ama waxeeyey ma aynan ahayn kuwa ugaadha mana ahayn kuwa ka madran afkooda iyo hiddahooda iyo dhaqankooda waxaana xubinta murtida maanta ee adiga laftaadu haddii aad xitaa xidid ahaan u nooshahay laga yaababa inay damiir weyn ay kicin karaan oo adiga jidhkaaga ku kaydsanaa waxaa la yidhi xubinteennan maantana saddex aqoon baa loo macneeyaa waxaa la yidhi saddex aqoon baa loo macneeyaa yay kaa hoos bixin u fiirso waxaa la yidhi saddex aqoon baa loo macneeyaa aayad qur'aana ubad koraaya iyo unug dhismaaya saddexdaaba aqoon baa loo macneeya waxaa laga yaabaa marka hore inaad ku sawlaxdo ama maaragtay ay sibiq kugu dhaafto saddexdan isa saaran markay sibiq kugu dhaafto haddaad sidaa kaga tagto dee weligaaba adigu waxaa tahay marhane laakiin haddii aad hoos u dhuuxdo oo aad dhahdo maxaa ku jira adiga laftaada maskaxdaada aad kaga shaqaysiiso maskaxda aad diyaariso dhaqdhaqaajiso wax far badan baa kuu soo baxaya bal tusaalaha u fiirso waxaa lagu yidhi saddex aqoon baa loo macneeyaa baa lagu yidhi aayad qur-aana ubad koraaya iyo unug dhismaaya saddexdaaba aqoon baa loo macneeyaa haddii aan si hoose kuugu jilciyo aayad qur-aan aqoon baa loo macneeyaayo dee haddaadan aqoon u lahayn aayadda qur-aanka turjumadeeda ha ku fashilmin hana khaladna ha ku gelin ee aqoon ku macnee oo aqoon u macnee adoo aqoon u leh macnee weeye ujeeddadu waa midda labaade ubad koraaya aqoon baa loo macneeya wax aad taqaana carruurta loo sheegaa ee wax khalad ah looma sheego ama taariikh booli lama siiyo ama wax iyaga hadhow mustaqbalkooda dambe khaldahaya ama qalloocinhaya looma macneeyo iyadana middaa waxaan u malinhayaa inaad aad iyo aad u fahantay waa haddii aad tahay qof xidid ahaan u nool oo uurkiisu uusan ahayn mid uu ku beermay daxal ama meriid haddii ee baydmaayo waa midda saddexaadee waxay noqonaysaa unug dhismaaya unug dhismaaya waa unug dhismaaya ha ahaada maamul ha ahaado ugaas la dhisaayo ha ahaado dowlad ha ahaado magaalo dhismays ha ahaado wax soo saar ha ahaado beero kora waa horumar socda oo haddii ilaahay kuu idmahayo ee u baahanta fatarkiisii iyo wanaajintiisii iyo diyaarintiisii wax hadduu mar horumar yahay isagana ku macnee aqoon aqoon u macnee kuna wad aqoon ma ahan inaad adoo haddii ilahay ku idmahayo biyo xidhaan samayn raba oo qalab korontaa isku yeedhyeedhay niman geelle raacahaya inaad u yeedha ma aha ma ahan geel jiruha in la caayahaya ama la dhaliilahaya laakiin dee iyagu geelay yaqaanaanu shaqada geel ayay ku fiican yihin qof walba wuxuu yaqaana ha loo diro weeye qof walbana shaqada uu yaqaano si toosan oo cadaalad ha u qabto weeyaan xubintanu waxa ayna farayso waxayna leedahay saddex aqoon baa loo macneeyaa aayad qur-aana ubad koraaya iyo unug dhismaaya saddexdaasba aqoon baa loo macneeyaa ayay ina leedahay xubinteennan saddexleydii waana xubin la dhihi karo si toosa ayay cabir muuqda inoogu bixisay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaan dhahaynaa haween wax laga bixiyey laguma dhaqo haween wax laga dhiibay laguma dhaqo waxa weeye haween wax laga dhiibay laguma dhaqo taasoo macnaheedu aan u malaynhayo inaad aad iyo aad uga wada dheragtiin sababtoo ah wax la dhiibey dee waaba la dhiibeyba marka iyada wixii lagu dhaqi lahaa iyo waxa la dhiibay waa kala gooni shaqana iskuma laha haddaad wax ka dhiibtay waxaad ku dhaqi lahayd ma kuu diyaarsan yahay weeyaan ujeeddadu dhegaysto yayna kaa hoos bix